alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbihi wa salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wa callimna maa yanfacuna wa zidna cilma qaala alxaafid ibnu xajar raximahu llah can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga wariyey qaala annahu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi tuhuuru inaa'i axadikum midkiin weelkii daahirintiisu idaa walaqa marka uu dhabaqsado fiihi dhexdiisa alkalbu aygu an yaqsilahu waa inuu maydho sabca maraatin toddoba jeer waa inuu maydho oo uulaahunna ta u horaysaa bituraabi ay maca turaabi ciid ay wadato ciid lagu maydhayo akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray wa fii lafdin lafdina waxaa ku yimi ay wa jaa'a fii lafdin lafdigaasoo lahu ay limuslimin falyuriqhu ha daadiyo oo waxaa ku jira intuu ka daadiyo dabadeetana ha maydho walitirmidiyi tirmidi waxa u sugnaaday ukhraahunna ta u dambaysa aw uulaahunna ama ta u horaysa bituraabi ciid ay wadato tirmidina lafdigaas ayuu wariyey xadiidkan walaalayaal waxa uu markaa mawduuciisu yahay oo uu ku saabsan yahay kayfiyatu tahiiri maa walaqa fiihi alkalbu sida loo daahirinayo weelka iyo waxa aygu uu afka geliyo wuluuqana waxaa la yidhaahdaa ayay ahlulcilmigu yidhaahdeen marka uu markaa carabka geliyo dabadeeta uu ku dhaqdhaqaajiyo waana sida sabuca ama dugaaggu ay wuxu abbaan weeye sida loo daahirinayaa waxa weeye sidaa rasuulkeennu sheegay sala allahu calayhi wasalama in toddoba jeer la maydho oo waxaa waajiba toddoba jeer in la maydho waana sida akharu ahlilcilmi ay mareen qolyaha xanafiyada la ydhaah waxaa laga sheegay inay iyagu yidhaahdeen waxbaa in toddoba la maydhaa waajib maaha waxaanay qabsadeen xadiidka abi hurayra daaraqudniya ay wariyeen riwaayaadkiisa qaar oo sheegaya saddex jeer in la maydho ama shan ama toddoba waxaa kaloo ay qabsadeen abu hurayre qudhiisa oo xadiidka warinaya waxaa ka soo aroortay bay idhahdeen inuu fatwooday saddex jeer in la maydho jawaabtu waxay tahay xadiidkaa sheegaya saddex ama shan ama toddoba ma asixin xadiidka markaa saxiixii kan inoo yaallo weeye aharka abi hurayrana abi hurayre waxaa ka soo aroortay inuu saddexdaa jeer fatwoodana way ka soo aroortay waxaa kaloo ka soo aroortay sidan xadiidku sheegaayo inuu waxa weeye fatwooday weliba taasaa xoog badan sidaa xadiidku sheegayaana saxiix ah xataa haddii lagaba soo qaado in xadiidkuna uu toddoba jeer sheegay in la maydhaayo abi hurayrana uu saddexda fatwooday waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen alxujatu bimaa rawaa laa bimaa ra'aa xujadu waxa ay ku jirtaa wuxuu wariyey rasuulka sala allahu caleyh wasalam uu ka wariyo xadiidka ahaaday ee wuxuu arkay ee uu rayeeyey uu ku ijtihaaday kuma sugna waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa toddobadaa jeer ee aygu wuxuu markaa afka geliye la maydhayo in mid ka mida ciidda la raacinayo ciidda in la raacinayo mid ka mid a sidaa axaadiidtu ay sheegayso bituraabi markuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama baadaasi waa lilmusaaxaba ay maca turaabi iyadoo ciid la raacinayo waay ciidda marka lagu maydhayana waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen ama ciidda marka hore inta meesha lagu shubo biyaha ha laga dabageeyo ama biyaha ha la horraysiiyo ciidda ha laga dabageeyo ama ciiddiiyo biyaha inta la ysku walaaqa dabadeetana ha lagu maydho siyaabahaasi waxa weeye waa siyaabo la wada samayn karo oo wada bannaan laakiin ciid keliyahuun in lagu xoqo aan biyo wadan iyada taasi maya waaye sidaasna waa sida akharu ahlilcilmi ay mareen qolyaha markaa xanafiyada iyo qolyaha maalikiyada ayaa iyaga laga sheegay inay yidhaahdeen markaa waxba ciid in la raaciyaa laazim maaha laakiin xadiidka ayaa ku cad waxaanay qabsadeen riwaayaadkan xadiidkee kala duwan waxay tusaysaa bay yidhaahdeen inuu xadiidku mudarib yahay waaye laakiin taa waa laga jawaabay oo waxaa la yidhi riwaayaadkan sidaa aynu sheegi doonno isku quwo maaha way kala xoog badan yihin sidaa awgeed lafdi waxaynu ku haynaa uulaahunna bituraab toddobadaa jeeroo ta u horaysa ay ciid tahay lafdina waxaynu ku haynaa ukhraahunna aw uulaahunna oo shaki baa riwaayadda tirmidi ku soo arooray lafdi kalena waxaa ku soo arooray ixdaahunna midkood haa midkood baa ku soo arooray waayah lafdi kalena waxaaba ku soo arooray wacafiruuhu thaaminata bituraab ta sideedaad ciid ku xoqa oo waxa weeyaan maaragtay sidaa ugu xala alfaadaasi wacafiruuhu athaaminata intaynaan u iman alfaaddaa kale xadiidkaasi ku soo arooray waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa ugu raajixsan ee lafdigaa hore uulaahunna ta u horaysaa bituraabi ciid ha wadato taasi ayaa riwaayaddaas ama lafdigaasaa ugu raajixsan waayo waa mide ruwaadda waxa weeye soo warisay iyaday ugu badan yihiin muslim baana saxiixa ku soo saaray waa ta kale ah macnahana iyadaa waafaqsan oo marka xadiid la nadiifinayo weelkii ama meeshii la nadiifinayo ta u horaysa in ciidda la raaciyaa fiican si maydhyada kalena uga dambeeyaan xagga daahirinta iyo nadiifinta arrintaasaa u wanaagsan amaa lafdiga tirmidiya ukhraahunna aw uulaahunna bituraab riwaayad ahaan waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen daahiruhu sixa daahirkeedu waxa weeye waa inay saxiix tahay ha yeeshee shakiga noocaasa shakiga noocaasi waxaa suuragal ah inuu xadiidka rasuulka yahay sala allahu calayhi wasalam waxaan leeyahay markaa awdaasi waxaa kaloo suuragala inay awdaasi tahay shakun min araawi oo raawigu waxa weeye uu shakiyey inay tahay shakun min araawi ayaanay u dhowdahay sidaa awgeed riwaayaddan sheegaysa ukhraahunna aw uulaahunna bituraab waxaa lagu xambaarayaa sida saxda inay tahay uulaahunna si riwaayadaa hore aan iyada shakigu ku jiran ay u waafaqdo waxaa kaloo ahlulcilmigu ay baraarujiyeen qaarkood ahlulcilmiga qaarkood dariiqan tirmidi qudhiisa ayay riwaayadan ama xadiidkan ka wariyeen iyada oo shakigu aanu la soconin raawigu uu jasminaayo uulaahunna inay tahay oo uu waafaqsan yahay lafdigaasi muslim riwaayadda markaa ixdaahunna lafdiga sheegaya midkood haddii uu asaxo waxaa la odhanayaa waa mubham macnii waxa weeye muu caddayn halka ciidda la yeelaayo ma caddaynin xadiidkan markaa inoo yaalle ulaahunna sheegayaana waa mucayan oo u caddeeyo oo waxaa la yidhi marka u horaysa ciid raaciya marka lafdiga mubhamkaa kaa mucayanka ah ayaa loo celinayaayo kaa mucayankaabaa waxa weeye la qaadanaya ha yeeshee waxaa la odhanayaa insha allahu waajib ma aha marka u horaysa in ciid la raaciyaa waajib ma aha waajib ma aha waxaana markaa loo deliishan karaa inaanay waajib ahayn xadiidka muslimku wariyey cabdilaahi bnu muqafal ee rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam wacafiruuhu thaaminata bituraab ta sideedaad markaa ciid ku maydha waay ta sideedaad ciid ku maydha xadiidkanna markaa waxaa la isweydiiyey oo toddoba jeer baa la maydhayaa baynu nidhe sideed buu sheegaye maxaa la yeelayaa waxaa markaa ahlulcilmiga badidoodu ay yidhaahdaan in la awilo ayaa markaa daruuri ah si axaadiidtaa toddobada sheegaysa u waafaqo oo waxaa fiican in la yidhaahdo ma aha macnuhu waxa weeye sideed jeer maydha waxa weeyaan ciiddii iyo biyihii waa laba jinsi oo kala duwan mar baana dee la ysraacinayaa marka ciiddii iyo biyihii hal mar la ysraacinayey mar hadday laba jinsi oo kala duwan yihiin ayaa laba la tiriyey laba laga soo qaaday ciiddiina marbaa laga soo qaaday biyihiina mar kalaa laga soo qaaday sidaasaa markaa sideed loo yidhi ee ma aha macnuhu in waxa weeye toddoba jeer in ta la maydho haddana marka sideedaadna ciid lagu sii maydhayo waayo haddii sidaa la odhan lahaa dee mar sagaalaad oo kaleoo ciiddii laga sii dambaysiiyo oo ciiddii lasii raaciyo ayay u baahan lahay calaa kulli xaal ahlulcilmiga qaar daahirka xadiidkaa qaata oo yidhi sideed jeer baa la maydhayaana way jiraan si kastaba ha ahaatee waxaa xadiidka laga qaadanayaa waxa weeye weelkaa laga maydhaayo marka afgelinta ama carabgelinta aygu carabka geliyey in najaaso dartii looga maydhayo la daahirinayo taana waxayna tusaaye duhuuru inaai axadikum lafdigaasaayna tusinaaye duhuuru macnii daahirintiisu waxa weeye waxaana arrintaasi ay tilmaamaysaa waxaan loo maydhaayo wixii aygu u dhabaqsaday inaana ahayn oo keliya litacabud oo aan la garanahayn markaa waxa weeye xikmadda iyo macnaha ku jira bal ee najaasada darteed baa loo maydhaya waayah asalkuna wuxuu yahay ama qaacidadu ay tahay alaslu fi laxkaami atacliil axkaamta asal waxa u ah in la tacliiliyo ayaa asal u ah oo sida ibnu daqiiq alciidba uu sheegaayo axkaamta inta la tacliilinaayo la cilaynayaa ka badan inta markaa waxa weeye aan macquululmacnaha ahayn een macnaheeda waxa weeye la geranahay waa tahay sidaa awgeed ayaa markaa nijaaso darteed baa waxa weeye loo maydhaya waay ayga wixii uu markaa afka geliye uu ku dhareeriyey baa la sheegay xubnihiisa kale wixii ay taabteen ka warran ee ama uu cagaha geliyey ama meel kale oo jidhkiisa ka midii uu taabtay waxay ahlulcilmiga badidoodu leeyihiin wixii waxa weeyaan aanu afkaba geline meel kale uu taabsiiyeyna iyadana markaa waa la maydhaya waana nijaas buu noqonaya wuu nijaasaynaya haddii waxa weeye meesha oo qoyan ama jidhkiisa oo qoyani uu taabto shayga ama shayga oo qoyan jidhkiisu uu taabto sidaas ahlulcilmiga badidoodu ay leeyihiin shardigan markaa xadiidka ku soo arooray ee idaa walaqa fiihi alkalbu sheegayaana waxay idhaahdeen waa kharaja makhraja alghaalib yacnii inta badan ayaa waxay tahay aygu had iyo jeer biyaha iyo weelkiiyo waxaa cagaa iyo dabada iyo meelaha kale ma gelgeliya had iyo jeer wuu dhabaqsadaa afka ayuu geliyaa marka sida khaalibka ahunbaa la sheegay haddii meel kale waxa weeye geliyana la xukun bay noqonaysaaba ahlulcilmiga badidoodu ay leeyihin bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maya waa wixii afka uu geliyo ee uu markaa ku dhereeriya ayuunbaa xukumkaa yeelanaya laakiin masalada waxaad mooddaa wallahu aclam qowlka jumhuurka ayaa axwad ah oo waxa weeyaan markaa xoog badan waaya riwaayadda sheegaysa fal yuriqhu ha daadiyo ahlulcilmiga qaarkood way quweeyeen oo waxay idhaahdeen waxa weeye nin hiqa ah ayaa ziyaadiyey oo cali bnu musir la odhan jiray wa ziyaadatu hiqati maqbuula macnaha xadiidkana ka hor iman maysa bay idhaahdeen waaye laakiin ahlulcilmiga badidoodu way cileeyeen lafdigaasoo shaad inuu yahay bay tilmaameen waayo cali bnu mishir ninka la idhaahdo caliyu bnu mushir ayaa la gaar noqday sida alimaamu muslimba uu ishaaray iyo kayrkiiba ay tilmaameen waxaanu markaa kala gaar noqday acmash waxa weeye asxaabtii acmash sidaasoo kale xadiidka abi hureyra radia allahu canhu ragga ka wariyeyna markaas may sheegin ziyaadada noocaas marka calaa kulli xaal sida loo badan yahay ee xoogga badani waa inay shaaditay ha yeeshee saxaabiga laydhaa abi hureyra radia allahu canhu wa ardaah ayay ka asaxday inuu ihi weelka waa la daadinaya marka weelkii markuu dhabaqsado isagoo dee caano ka buuxaan ama biyo ka buuxaan ama maraq ka buuxo ama wax kaloo dareeriba ay ka buuxaan dee ma maydhaysi toddobadii jeeroo inaad maydhaa suuragal maaha waa inaad waxa weeye ka daadiso marka laga daadiya dabadeetana toddobadii jeer la maydhayaa haddii xataa uu biyo yahay waxaa ku jira uu aygu afka geliyey hadduu xataa biyo yahay sida raajixa ah waa laga daadinayaa dabadeetana toddobadaa jeer ayaa la maydhayaa waaya qaala wuxuu yidhi duhuuru inaayi axadikum midkeen wiil midkiin weelkiisa daahirintiisu idaa walaqa fiihi marka uu waxa weeye ku dhareeriye macnihii waxa weeye uu dhabaqsado alkalbu aygu an yaqsilahu ay qaslahu ay qasluhu maydhistiisa weeye sabca maraatin toddoba jeer u maydho waayo duhuuru waa mubtada weeye khabarkiisina antaa iyo ficilka ay gashay masdarka laga dhalaalinaya khabarkii noqonaya ama u dhacaya an yaqsilahu ay qasluhu weeye sabca maraatin toddobadaa jeeroo uulaahunna ta u horaysa bituraabi ay maca turaabi ciid ay wadata akhrajahu muslim wa fii lafdin lahu falyuriqu hadaadiyo walitirmidiyi ukhraahunna aw uulaahunna bituraabi qaala wuxuu ihi wa can abi qataadata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay wuxuu yidhi fi lhirati bisadda waxa uu ka yidhi inahaa iyadu laysat binajasin inahaa iyadu laysat maaha binajasin nijaas maaha inamaa hiya in kalaba maaha iyadu min adawaafiina calaykum waxay ka mid tahay kuwa idinku wareegaya min adawaafiina kuwa idinku wareegaya ka mid tahay calaykum korkiina akhrajahu larbacatu afartaa soo saaray wa saxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey iyo wabnu khusaymata ibnu khusayma xadiidkani marka la eego takhriijkiisa waa xadiis saxiixa ahlulcilmiga saxiixiyey waxaa ka mida labadaa uu sheegay alxaafid ibnu xajar waxaa kaloo ka mida alimaamu albukhaari iyo cuqayli iyo taaraqudni waayah alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey xadiidkuna markaa sabaabulwuruud buu lahaa oo saxaabigan la odhan jiray abi qataada magiciisana riyaadka aynu ku soo marray oo alxaaris ibnu rabciy alansaari alkhasraji la odhan jiray sabab buu ku sheegay oo gabadh la odhan jiray kabsha bintu kacb bni malik radia allaahu canhu oo ay wada joogeen ama xaaskiisa ahayd abi qataada inaanu dhalay oo cabdilaahi la odhan jiray ayaa abu qataada u soo galay dabadeetana weel bay biyo ugu soo shubtay si uu ugu weysaysto fa jaa'at hiratun fa sharibat minhu fa asqaa laha alinaa'a xataa sharibat bisad baa timi weelkii ay ugu soo shubtay weysada ayay ka cabto weelkii buu dabadeetana sidaa ugu soo janjeedhiyey saxaabigii si ay uga cabto okolkaasay ka cabtay qaalat kabsha fara'aanii anduru ilayh faqaala atacjabiina ya bnata akhi faqultu nacam faqaala ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inaha laysat binajaasiin wuxuu i arkay anigoo eegaya sidii wax la yaaban oo kaleo sidaa u fiirinaya wuxuuhi miyaad la yaaban tahay inanta walaalkay dhalayay ilan waa kabsha oo waxa dhalay saxaabi kacab ibnu maalik baa dhalay inanta walaalkay dhale miyaad la yaabta kolkaasaan idhi bay tidhi haa kolkaasuu xadiidkan sheegay oo idhi rasuulku sala allahu calayh wasalam sidaas ayuu yidhi waaye marka rasuulku uhi innahaa laysat binajasin waa bifatxi ljiim jiimka waa marka la kordhigo oo najasta waxaa la ydhaha marka jiimka la kordhigo caynu najaasa najaasada qudheedaa la ydhaha najaas laakiin haddii jiimka la hoos dhigo oo la ydhaha annajisu fa huwa shayu lmutanajis shayga waxa weeye nijaasoobay ayaa markaa la yidhaahdaa waay atawaafiinna waa jamcu tawaafin weeyi atawaafiinna waa man yatuufu calaa ahlihi wayaduuru xawlahum birifqin wa cinaaya yacnii waxaa la yidhaahdaa dadkan had iyo jeer shaqaalaha ah ee dadka dee la jooga ee u shaqaynaya u adeegaya ee ku wareegaya kuwaa weeye marka rasuulku sala allahu calayhi wasalama kuwaasi ayuu bisada ku shabahay dadka caynkaasi ayuu ku shabahay kuwaa had iyo jeer markaa qofka aan ka fogaanayn iyo qoyskee la jooga ee dhex maraya ayuu ku shabahay sababtuna waxay tahay had iyo jeer bisadu dee waa xayawaankaa yaree dad ogolka ah guryaha iyo dee meelaha maaragtay dadku ay joogaan kama dhammaato oo halkaa kijada iyo raashinka iyo weelku yaallay qofka u weydaaranaysaa gurigay gelaysaa qolalkay gelaysaa had iyo jeer way iskala joogtaa halkii wax lagu cunayay bay imanaysaa wahaakada waaye xadiidkan markaa dariiqa aynu sheegnay bacdu ahlilcilmi ayaa ka hadlay oo waxay idhaahdeen gabadha kabsha bintu kacab iyo gabadha ka sii warinayso xumayda bintu cubayd la ydhaahdo labaduba markaa waa majhuulaan weeyi haa labadaba jahaala ayaa ku sugan bay idhaahdeen laakiin ahlulcilmigu taa way ka jawaabeen oo kabsho iyada bacdu ahlilcilmi waxaabay yidhaahdeen sux bay leedahay taa kale qudheedana ahlulcilmiga qaarkood ayaa wax ka wariyey sidaasoy tahay xadiidku sanadkaasoo keliya ma laha sanad kale oo saxiixana wuu leeyey sidaa awgeed xadiidku waa xadiid sugan oo saxiixa weeyi waxaa xadiidku daliilu yahay walaalayaal oo mawduuciisuu yahay tahaaratu su'ri lhira waxa ay hambaysay bisadu ama waxyaabaha ay afka gelisay inuu daahir yahay oo afkeedu waa daahir weeyi iyo dhareerkeeda iyo waxoo dhammi sidaa awgeed wixii ay afka gelisay iyo wixii ay hambaysay waa mid markaa daahira mid daahira weeye sidaasoo kale waxaa xadiidku daliilu yahay dahaaradu afkeedoo keliya maahae xubnaheeda kaloo dhammina waa kuwo markaa daahir ah sida saxiixa ah waxaa kaloo ahlulcilmigu tilmaameen waxaa looga qiyaas qaadanayaa kullu maa laa yumkinu ataxarusu minhu kalfa'ri wax kasta oo aanay suuragal ahayn in la yska ilaaliya xayawaanka had iyo jeer maaragtay aan la yska ilaalin karin had iyo jeer maaragtay cumulbalwaaha ah dadku ay markaa ku ibtilaysay inay isaga soo gelaya in la yska waabin karahayn isna waxa weeye waa daahir sida jiirka oo kale jiirku waa aragteen had iyo jeer oo kijaduu gelaya qolalku gelaya weelku afka gelinaya meelahaasoo ku dhacayaayo layskama ilaalin karo marka iyadoo bisadaa looga qiyaas qaadanayo waa daahir weeyi kadalika waxaa looga qiyaas qaadanayaa xayawaanaadka aliifka ah ee dad ogolka ah isla markaa loona baahan yahay in la isticmaalo oo la adeegsado sida baqashii oo kale iyo waa la korayaa in la koro oo la rartaa loo baahan yahay saas oo kale dameerkii oo kale adiyo jeer waa iska dad ogol xaafadaha iyo guryaha iyo dee kama fogaadaanoo dadkiibaa dhaqda waa la korayaa iyagana markaa sida saxiixa ah waa daahir oo waa looga qiyaas qaadanaya sababtu waxay tahay waxa weeye rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuu cileeyo o ciluu sheegay inaha inamaa hiya min adawaafiina calaykum cilladaa uu rasuulku sheegay ah inay had iyo jeer bisadu dadka ku wareegayso o aanay ka dhex bixin oo had iyo jeer ay dadka ku wareegaysaana cillo bisada khaas ku amaaha sidaa awgeed baa wixii kale ee cilladaa laga helo haddii allaba kuu roon yahay had iyo jeer dadku ay isticmaalayaan ay u baahan yihiin ama aan layska waabin karayn ee dadkii ku dhex jira waa looga qiyaas qaadanaya iyaguna daahir bay noqonayaan waxaa kaloo xadiidka uu daliilu yahay qaacidada caanka ah ee qawaacidda waaweyn ee fiqiga ka mid ee la ydhaahdo almashaqatu tajlibu taysiir mashaqada iyo dhibaatadu waxay soo jiidaayo ay keentaa ataysiir in wax laysu fududeeyo markii ay mashaqa ka dhalatay ama waxa weeye mashaqa ay ka timi waxyaabaha noocan oo kale haddii la yidhaah waa nijaas ayaa sharcigu inoo fududeeyey oo markaa daahir laynooga dhigay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa xusnu tacliimi nabiyi sala allahu calayhi wasalam barid wanaaggii rasuulka oo xukumka wuxuu ku xidhay cilladiisii ama sababtiisii buu ku xidhay taana waxaa laga deliishanayaa shareecada qiimaheeda iyo sharafteeda iyo say u dhammaystiran tahay iyo shay kastaa inuu xikmad leeyahy waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka mukallafka ah iimaankiisu inuu xoogobo marka uu shayga cilladiisii iyo xikmadda ku jirta ogaado waxaa kaloo laga qaadanayaa baris wanaagga rasuulka sala allahu caleyh wasalama ama cilladaa uu sheegay tacdiyatu lxukmi likulli maa wujidat fiihi alcilla xukumkana daahirnimadu inuu u tallaabayo wax kastoo sabab cilladan laga helay oo bisadaa aanu ku gaarahayn wixii cillada kala mid noqdee la wadaagana wuu u tallaabayaa daahir bay noqonayaan sidaa aynu soo sheegnay innahaa laysat binajaasi nijaas maaha inamaa hiya in kaleba maaha iyadu min adawaafiina calaykum waxyaabaha idinku wareega ayay ka mid tahay qaala wa can anas bni maalikin radia allahu canhu qaala jaaa acraabiyu nin reer miya ayaa yimi oo fabaala wuxuu ku kaajay fii daa'ifati lmasjidi masaajidka dacalkiisa ayuu ku kaajay daa'ifatu lmasjid waa naaxiyatuh fasajarahu nnaasu dadkiibaa u diiday waxa weeye inay markaa dee kula way kula kaceen oo inay arrintaa ka joojiyaan bay dooneen fanahaahum nabiyu nabiga ayaa u diiday sala allahu calayhi wasalam nebigaa ka reebay oo dhi markaa iska daaya riwaayad kale waxaa ku soo aroortay inuu rasuulku uhi laa tusrimuu ha ku jarina ha ku goynina daaye horta ha dhammaystee falamaa qadaa bowlahu kaadidiisii markuu dhammaystay qadaa ay faraqa markuu ka faaruqay amara nabiyu nebigu wuxuu faray sala allahu calayhi wasalama bidanuubin wadaan buuxda oo min maa'in biyo ah danuubka wadaantu markay biyo ka buuxdaa la ydhaahda wa calaa haadaa min maa'in waa tawkiido way sii adkaynaysa fa uhriiqa calayhi fa uhriiqa waa lagu shubay calayhi kaadida dusheedii baa lagu shubay wadaan buuxdo biyaa inta lasoo qaaday ayuunbaa ayaar lagu dul shubay sidaasaanay ku daahirowday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waaye xadiidkani walaalayaal masaa'il badan ayuu ina tusaya wuxuu daliilu yahay anna bowla alaadamiyi najisun yajibu tadhiiru almaxalli aladii asaabah kaadida aadamuhu inay tahay nijaas ama ha yaraado ama ha weynaado kaadidiisu nijaas weeye alka kaadidaasi ay ku dhacdo ama ha noqoto jidhka ama ha noqoto marada ama ha noqoto dhulka in laga daahiriyo weeye waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka dhulka marka la daahirinayo kaadida laga daahirinayo biyahaasi ayuunbaa lagu shubaya biyaha ayaa lagu shubaya in markaa la qodqodo ama intii waxa weeye rayska kaadidu gaadhay horta laga qaado taasina shardi ma aha waayo xadiidka kumay soo aroorin wax saxiixina sheegi maayo sidaa awgeed baa ahlulcilmiga badidoodu ay yidhaahdeen shardi maaha waana sida saxiixa xadiidka sheegaya khuduu maa baala calayhi min turaabin faalquuhu wahariiquu calaa makaanihi maaanna ma asixin oo waxa weeye waa mursal waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa masaajidda in la ilaaliyo oo la nadiifiyo oo nijaasta iyo qurunka iyo waxyaabaha la midka ah lagala tacaalo iyo haddii nijaasa ay ku dhacdo in loo degdego daahirintooda in markaa loo degdego sidaa awgeed baa waxaa soo aroortay inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ninkan ku yidhi ina haadihi almasaajida laa tasluxu lishayin min hada albowli wala alqadar inamaa hiya lidikri illahi caza wajalla waasalaah wa qiraa'ati alqur'aan masaajidani kaadidan iyo markaa waxyaabahan qurunka ah looguma talagelin xuska ilaaha iyo salaada iyo akhriska qur'aanka iyo arrimahaasi ayaa loogu talagalay waaye waxaa markaa kalifaysa ninku dee jahli baa ayuu kaga sugnaayo muu garanahayn addiyaa laba kuu roon yahay inaan halkan kaadida lagu kaaji karin waayo hadduu garan lahaa dee kumuu kaajin caadada carabtuna waxay ahayd baa la yidhi waxba inaanay dee saxarada mooye kaadida inaan waxba lala fogaan ayaa caadadoodu ay ahayd hadduu doono qofku halkan uu iskaga qaban jiray marka suuliyadan iyo waxaan markaa dee iyaguna sidan umay badnayno hadday xataa jireen sidan caan umay ahayn sidaa awgeed baa xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka jaahilka ah ee wixii kuu garan ahayn marka wax la tacliiminayo wax la barayo in si dhibirsan oo dabacsan wax loo baro oo aan lana dhibin canaantiiyo hadalkana waxa weeye aan lagu adkaynin mar haddii arrintan uu jahli ku kallifaayo waxaa kaloo xadiidku daliilu yahay qaacidada caanka ah ee la ydhaahdo dafcu acdami dararayni biirtikaabi akhafihima laba dhibaato ama laba mafsado hadday noqoto midkood in lala yimaado oo aan labadaa in midkood lala yimaado laga baxsan karin waa inta yar lagu dhaco si taweyn looga badbaado markaa meesha ay uga baxdo sidaa awgeed baa masaajidka in kaadida lagu sii wadaa dee mafsaday ahayd in ninkaa lagu jaro kaadida in lagu jaraana mafsaday ahayd laakiin waxa markaa weyn oo sii dhib badan in lagu jaro sidaa awgeed baa mafsadadii yarayd ayaa lagu dhacay si taka weyn looga badbaado oo haddii kaadidaa lagu jari lahaa maxaa ka dhalan lahaa waxaa ka dhalan lahayd inay markaa marka lagula yaacee lagula boodo inuu laba cararo oo marna xaggaa ula dhex cararo masaajidka marna xaggaa ula dhex cararo oo halkii markii hore uu waday meel quri ay ka nijaasoobeen meelo badan ay kaadidi gaadho ay meelo badan nijaasoobaan waxaa kaloo ka dhalan lahayd caafimaadkiisi inuu wax noqdo oo kaadida marka lagu jaro dee halkaa dhibaato iyo caafimaad darro ay uga timaado waxaa kaloo markaa ka dhalan lahayd inuu jidhkiisa iyo maryihiisi iyo waxaana gaadhsiiyo waxaaba kaloo ka dhalan kari lahayd marka sidaa loola dhaqmo inuu isaguna siiba fogaado ninka kaskaale inuu siiba fogaado oo uu yidhaahda dooniba mayne maxay ahayn kuwan adadag ama maaragtay diinta caynkan u dhaqmayso diintaba ka baxo marka mafaasida noocaasa iyo wixii la mid ah si looga badbaado ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay ama uu yidhi daayaha iska dhammaystay ha ku jarina waay markii uu dhammaystayna aayar baa markaa uu daahiriyey ee isagiina waxbuu baray oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxbuu u sheegay ninkii dabadeetana wuxuu ka yaabay tacliim wanaaggii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo dabeecad wanaaggiisii iyo akhlaaq wanaaggiisii buu ka yaabay moogta yaa markaasuu duceeyey wuxuu idhi allahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macnaa axada ilaahay ow aniga iyo nebi maxamed noo naxariiso oo cid kale ha noola naxariisan buu labada yadaasun ilaah noo naxariiso markaana rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxunbuu ku yidhi laqad xajarta waasican arrin ballaadhan oo waxa weeyaan maaragtay waasica ayaa dee soo koobtoo labadeenna aad inagu soo koobtay ee naxariista ilaahay labadeenna haynagu koobin sidaasaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam wacan anas ibni maalikin qaala jaaa acraabiyun nin reer miyaa imo fabaala wuxuu ku kaajay fii taa'ifati lmasjidi masaajidka dhinaciisa oo fasajarahu nnaasu dadkii ayaa ka reebay arrinka fanahaahum nabiyu nabiga ayaa u diiday sala allahu calayhi wasalam marka inkaarulmunkar bay la imanayeen laakiin munkarkaa inay inkiraan rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu ka hor joogsaday waayo inkaarulmunkarka xaaladan waxaa ka dhalan lahaa ama ka dhalan karayay bimaa huwa ankaru minhu wax ka sii daran munkarkana sidiisaba haddii inkaarka la inkiro iyo diidista la diido uu ka dhalanayo wax maaragtay ka darani yaa laba inkire waa in la yska daayo waayo laa yuzaalu lmunkaru bimaa huwa ankaru minhu bilijmac munkarka wax ka sii munkarsan oo ka sii dhib badan dee laguma suuliyo falamaa qadaa markii uu ka faaruqay bowlahu kaadidiisii amara nabiyu nabigu uu faray sala allahu calayhi wasalama bidanuubin wadaan buuxdo oo min maain biyaa ayuu faray in la keeno oo lagu shubo oo fa uriiqa calayhi kaadidii baa lagu dul shubay xadiidku waxa kaluu daliil u yahay biyuhu iyagoo markaa qollataynkii ka yar haddii ay haddii allaba kuu roon yahay nijaasa la kulanto nijaasa haddii ay la kulanto saddexdiina mid aanay bedelin inay daahir yihiin kaasuu daliilu yahy waayo hal wadaanunbaa lagu shubay wadaantuna waa duuna alqulatayni qadcan soo maaha way ka yartay soo maaha waay de haddana way daahirisa haddii markay waxa weeye sidaa ula kulantaba ay nijaasoobayso dee nijaasi nijaas may daahirisaa nijaasi nijaas may daahiriseen ahlulcilmiga laakiin iyagu qaba biyaha noocaas inay nijaas yihiin yani qulataynka wixii ka yari waxay kaga jawaabeen oy yidhaahdeen waxaa kala duwan bay yidhaahdeen marka biyaha nijaastii dusha lagaga shubo sida haddoo kale oo biyihii inta lasoo qaado nijaastii dusha lagaga keeno iyo marka nijaastu ay biyihii hee dusha kaga timaado ma garata oo marka biyuha lagu lagu shubo markaa waxa weeye daahir bay noqonaysa oo ay daahirinayaan biyi walow intaa ha kaba yaraadaan laakiin haddii nijaasti dusha kaga timaado nijaasti hadday dusha kaga timaado markaa waxa weeye biyi nijaas bay noqonayan bu idhaha waa sida shaaficiyada iyo qayrkoodba ay kaga jawaabeen laakiin ahlulcilmiga bar ka midi waxay idhaahdeen tafriiqa noocaas ee la kala tafriiqinaayo in nijaasada biyaha lagu shubay iyo in biyaha nijaasada lagu shubo laba xukunna la kala siinayaa daliil male bay dhaha qaala can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama uxillat lana waxaa laynoo xalaaleeyey meytataani laba bakti iyo wadamaani laba dhiig fa ama almeytataani labada bakti miyaa faljaraadu waa ayaxa iyo walxuutu kalluunka wa ama addamaani labada dhiig miyaa fatixaalu waa beeryarada iyo walkabidu beerka akhrajahu axmedu axmed baa soo saaray wabnu maajah ibnu maajahna wuu soo saaray wa fiihi dacfun dacfi baana ku sugan waay hada alxadiid ahlulcilmigaa sheekhu uu sheegay ayaa soo saaray ahlulcilmi kalena way soo saareen dacfigaa sheekhu uu sheegayaana waxa weeye sanadkiisa waxaa ku sugan cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam ninka la ydhaah waxaana yidhaahdeen ahlulcilmigu waa daciifun jiddan waxaa kaloo markaa ku waafaqay laba nin oo ay walaala yihiin oo la kala odhan jira usaame iyo cabdilaahi ibnu ahaa ilmo sayd ibnu aslam laakiin saddexdooduba waa ducafa weeye markaa ilmo sayd oo wada ducafa a baa rafciyey sidaa awgeed dacfigaasi ayaa ku sugan ha yeeshee xadiidku saxa mawquufan isagoo cabdilaahi ibnu cumar mawquuf ku ah ayuu asaxay oo sulaymaan ibnu bilaal ninkii la odhan jiray oo hiqo ahaa ayaa wuxuu ka wariyey zayd ibnu aslam buu ka wariyey can zayd ibni aslama can ibni cumara mawquufan sanadkaasina waa saxiix weeye sidaa awgeed xadiidku saxa mawquufan isagoo mawquufo ayuu asaxay mar haddii isagoo mawquufo uu asaxayna waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen lahu xukmu rafci xukum rafci buu leeyahy waayo saxaabigu markuu yidhaahdo waxaasaa naloo xalaaleeye leeyahay yaa waxaasaa naloo xalaaleeyey dee arrintaasi arrin markaa rayiga uun xaggiisa iyo ijtihaad xaggii lagu keeni kara maaha waxaa lagu xambaarayaa in arrinkaa waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalama yani lagala kulmay ayaa lagu xambaaraya markaa saxa mawquufan walahu xukmu rafci isagoo mawquufu asaxay xukm rafcina wuu leeyahay waxaanu xadiidku inoo tilmaamayaa laba bakti inay waxa weeye xalaal yihiin labadaa bakti waa baktiga jaraadka ama ayaxa iyo baktiga kalluunka weeye haa labaduba waa xalaal xadiidkan oo keliyina masaladaa daliiluma ah dee adilo kalena way tusinaysaa oo jaraadka xadiidkii aynu ku soo maray riyaadu saalixiinka ee saxiixa ku yaalay cabdillaahi bn abi awfa muxuu lahaa hazawnaa maca nabiyi sala ly wasalama sabca ghazawaatin naakulu ljaraad toddoba duulaan baanu rasuulka la duullay sala allahu alayh wasalama oo aanu ayaxa cunayni ya ayaxa markaa ama ha iska dhinto ama qofku ha dilo ama waxa weeye kolba bar ha jaro sidii uu doonayaba ha ku dhintee waxa weeye waa xalaal waana daahir kalluunkiina waa sidaas oo kale isna waa xalaal haddii qofku waxa weeye uu soo qabto sidaa uu qofku dilo hadduu sidiisa isaga dhinto haddii baddu ay soo tufto waxa weeye si walba waa ku xalaal weeye waana daahir ilaahay baa yidhi uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaara ugaadha badda ayaa laydin xalaaleeyey iyo cuntadiisa ibnu cabbaas wuxuu idhi sayduhu maa siida fiihi waa waxa laga soo ugaadhsade laga soo qabsado badda dacaamkiisuna wuxuu ihi waa maa qadafa wuxuu soo tuuro weeye sidaa awgeed baa waxyaabaha markaa badda uun ku nool haddii intuu baktiyo dabadeetana uu badda soo dul sabeeyo ama badduba ay soo tufto oo xataa xilligaa xaggaa iska soo dhigto xalaal buu noqonaya waxaan xasuusan kartaan xadiidkii jaabir bnu cabdilaahi radia allaahu canhu ardaah eenu ku soo maray riyaadka ee saxiixaynka ku yaallay ee markii ay maaragtay duuleen ama ay gaadmada galeen ee abuu cubayda amiirka u ahaa waa kuwii aad u gaajooday ee tacab soo maray daabad weyn oo cambar la idhaahday iyadoo markaa baddu soo tuftay waa kuway helay dabadeed soo ma aragti dabadeed waa kuwii waxa weye muddo cunayey haddii allaba kuu roon yahay ku cayilay markii dambena rasuulka sala allahu alay wasalam ula yimi ee xataa rasuulka wax ka siiye calayhi salaatu wasalaam waay waxaa kaloo xadiidku daliil u yahay labadaa waxa weeye haddii allaba kuu roon yahay dhiig oo beerka iyo beeryarada ah labadaa dhiigna inay xalaal yihiin isla markaana daahira waa xalaal waana daahir weeye ma garata mar haddii laynoo xalaaleeyey inay daahir yihiin baa laga qaadanaya waayo shay waxa weeye nijaasa laynooma xalaaleeye waaye ha yeeshee markaa dhiigga soconaaya ama wixii intaa aan ahaynee dhiigaga kala ah isagu waxa weeye waa muxaram dee iyagu waa dhiig fadhiya dhiiggii soconaya waa muxaram aw daman masfuuxan sida ilaahay qur-aanka ku sheegay haddii la fadhiisiiye ka waran haddii la fadhiisiiye qudheeda waxa weye waa muxaram dhiiggaa soconaya waayo xeelad baa ku sugan laakiin kaa ilaahay fadhiisiiye sidaa uu ku abuuray ee beerka iyo beeryarada ah isagu waxa weeye waa xalaal waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan kalluunka iyo ayuxu mar haddii la yidhi waa laynoo xalaaleeyey haddii ay markaa biyo ku dhacaan oo dabadeetana ku baktiyaan biyahaas ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan ma nijaasaynayaan biyahaas waa daahir xataa haddii biyaha urtoodu isbeddesho ama aragtidoodu ay isbeddesho ya waxa weeye waa daahir biyahaas waayo waxay noqonayaanu biyo isku beddelay shay hee daahirah soo maha biyo daahira shay isku beddelayuunbay noqonayaan waxaana ahlulcilmiga qaarkood tilmaamayaan sababta halkan alxaafid ibnu xajar uu xadiidkan ugu soo arooriyey baabkan markaa baabulmiyaah baynu ileen marayne waa taa kalluunkiiyo ayixii haddii ay biyo ku dhacaan oo ay tusaale ahaan ku baktiyaan xataa hadday biyahaasi isbedelaan saddexdii mid ka mid daahir weeye oo nijaasoobi maayaan waaye mahee nijaasoobayaan waxaa kaloo aynu baraarujinaynaa masale muhiima masaladaasi waxa weeye waxay ahlulcilmigu tilmaameen saaxibu tawdiixil axkaamkuna wuu sheegayaa haddii kalluunka iyo haddii allaba kuu roon yahay ayaxaasi xalaalba ha ahaadaan baktigoodii laakiin hadday ku dhintaan waxyaaba suna hadday ku dhintaan oo ayaxii tusaale ahaan buufintan sunta lagu buufinaayo uu ku dhinto ama kalluunkii badda iskaga jiray uu ku dhinto mawaadda sunta ah ee waxa weeye badda lagu saydho ha uu ku dhinto in la cunaa ma bannaana sababtaanay u bannaanayna waa dhibta ay day qofka u keenayso wixii waa wax sunaysan wax iska caadiya maaha soo maaha waa wax sunaysan weeye marka iyadoo laga baqanayo suntaasi inay qofkii wax yeesho ayaa la yidhi lama cunaayo xaaladda noocaasa wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu rasuulka ilaahay yidhi idaa waqaca duu ku dhaco addubaabu duksigu fii sharaabi axadikum midkiin sharaabkii falyaqmisu ha quusiyo uma dabadeetana liyansicu ha ka soo siibo fa ina fii axadi janaaxayhi maxaa yeelay labadiisa garab midkood labadiisa baal midkood daa'an xanuun baa ku sugan fa ina fii axadi janaaxayhi labadiisa baal midkood waxaa ku sugnaaday daa'an xanuun baa ku sugnaaday iyo markaa jeermis wa fil aakhari ka kalena waxaa ku sugnaaday shifaa'an dawaa ku sugnaatay akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa soo saaray wa abuu daawuuda abuu daawuudna wuu soo saaray wa zaada waxaanu ziyaadiyey wa innahu isagu yataqi wuxuu isku ilaaliyaa oo uu ku gaashaantaa waxyaabaha uu isku taagayana uu ku horraysiiyaa bijanaaxihi baalkiisa alladii kaasoo fiihi daa'u jeermiska iyo xanuunku uu ku sugan yahay waay xadiidka bukhaari baa wariyey riwaayadaa dambe ee haddii laba kuu ronya abu daawuud wariyeyna way sugan tahay waay way sugan tahay oo bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen waa xasan waxaa kaloo marka ay leedahay shaahid saxiixana way leedaho min xadiidi abi saciid alkhudri ah oo sheegaya fa inahu yuqadimu summa wa yu'akhiru ashifaa xadiidkan ikhwaani waa xadiid markaa xadiidu dhubaaba la dha waa xadiid markaa caan ah waxaana laga qaadanayaa oo laga faa'iidaysanayaa calaa tahaarati dhubaab duqsigu inuu aahir yahay inuu daahir yahay baa laga faa'iidaysanaya iyo wixii markaa uu ku dhaco oo xataa uu ku dhinto inaanu nijaasaynayna waxba iyo ilahay taana waxayna tusaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu markaa yidhi quusiya weelka quusiya ayuu yidhi marka la quusiyo waxaa dhici karta inuu ku dhinto dee haddii markaa meydkiisa ama bakhtigiisu uu nijaasaynaayo sharaabkii ama biyihii lama yidhaahdeen quusiya lama yidhaahdeen quusiyadaasi waxay tilmaamaysaa inaanu nijaasaynahayn amarkaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam falyaqmishu ha quusiyana lilwujuub maaha ama amru wujuub maaha eh waa lilirshaad weeye waa amru irshaad laa amru iijaab yani waxa weeye dadkii baa loo tilmaamayaa sida fiican ee in arrinkaa lagu waajibinayo maaha waxaa kaloo ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa looga qiyaas qaadanayaa duksiga waxyaabaha markaa shabbaha oo ay fuqahadu ka cabiraan kullu maa laa nafsa lahu saa'ila wax kasta oo dhiig dareere aan lahayn annafsu hunaa addamu wax kasta oo markaa dhiig dareere aan lahayn ayaa looga qiyaas qaadanayaa daahir buu noqonayaa haddii waxa weeye weelkii uu ku dhaco uu ku dhinto iyo haddii aanu maaragtay ku dhimanba waa daahir weeye waxyaabaha maxaa ka mida kaneecadii baa ka mida waxaa ka mid a shinnidii iyo dhuuggii iyo waxyaabaha markaa noocaasa dhammaantood haddii alaba kuu roon yahay waa daahir weeye waayo waa maa laa nafsa lahu saa'ila waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya arrin weyn ama aayad weyn oo tilmaamaysa diinteennan qiimaheeda iyo kamaalkeeda iyo inay xagga ilaahay jalla wacalaa allihii wax walba ogaa xaggiisa ka timi waayo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam arrin cajiib ah oo markaa dadka ka qarsoonaa ayuu sii sheegay arrinkaasoo ku saabsan duqsigu labada baal midna inuu dawo ku wato midna xanuun iyo daa uu ku wato wakhtiyadan markaa dambe aalaadka faraha badan ee wax lagu baadho ama wax lagu eega ay soo baxeen waxaa la ogaaday arrintaasi inay xaqiiqo tahay oo labada baal midna uu ku wato duqsigu jermis iyo waxa weeyaan maaragtay bicteria iyo sun uu ku wato midna waxa weeye uu ku wato waxa weeye shifaa ama maado ah aakilulbacteria bacteriyada garabkaasuu wato ama baalkaasuu wato baalka kale waxa ku sugan maado dilaysa oo haddii alaba kuu rooyo ka takhallusaysa waa cajaayib marka waxay yidhaahdeen dii waxa weeye duksigu uu baalkaasun intuu sharaabkii ama caanihii ama biyi ama maraqii geliyo deetana uu ka duulo meeshii waxbaa kaga hadhaya jermis baa ku hadhaya jermiskaasina uu sii siyaadaya weelkiiyo waxyaabihii uu kusii siyaadaya uu kusii badanaya haddii laakiin isagoo jermiskaa kusii daayo baalkaa geliye la wada quusiyo baalkaa kale ee dawada uu ku wato ayaa jermiskii uu kaa xanuunsanaya reebay meesha ka saaraya oo markaa dilaya ya oo meesha ka saaraya weliba haddii lagu sii celceliyo dhowr jeer lasii quusiyo waxaa dhici karaysa inuu waxa weeye arrintaas meeshaba ay ka wada baxdo taasina waa arrin aad iyo aad u weyn oo tusaysa waxa weeye shareecadan iyo sarrayntiisa sidaa awgeed baa dadka dacniyey xadiidkan duray waxa weeye kuwaasi waa dad ahlulbaatila weeye ama xadiidka ha duraanoo ha idhaahdaan waa daciif ama ha idhaahdaan saxaabigaba ha duraan abi hurayra radia allaahu canhu ama waxa weeye ha idhaahdaan waa macquul maaha oo caqligal maaha ama ha idhahdaan rasuulku sala allahu alay wasalam dhakhtar mu ahayn arrintan waa maxay uu ka warramay wax alla waxaasoo dhami waa arrimo baatila weeye rasuulkeennana sala allahu caleyh wasalam allaha shay walba abuuray oo shay walbana ogaa ayaa u warrami jiray oo waxa weeyaan maaragtay waxyiga xaggiisa uu uga iman jiray waay waa ta kale saxaabiga laydhaa abi hurayra xadiidkan lamuu gaar noqon saxaabo kalena rasuulka sala allahu calayhi wasalama way ka soo warisay oo sidaa aynu tilmaannay uu ka mid yahay abuu saciid alkhudri radia allaahu canhu ardaah kayrkiina wuu soo wariyey sida anas ibnu maalik oo kale idaa waqaca dubaabu duksigu kolka uu ku dhaco fii sharaabi axadikum midkiin sharaabkii falyaqmisuu ha quusiy uma dabadeetana liyansicu ha ka soo siibo ha ka soo saaro fa inna fii axadi janaaxayhi maxaa yeelay labadiisa baal midkood buu ku sugnaaday daa'an jeermis baa ku sugnaaday iyo bikteriyo wa fil aakhari ka kalena waxaa ku sugnaaday shifaa'a dawaa ku sugnaaday marka waxaa loo quusinayaa si dawadiisu daagiisa iyo xanuunkiisa ay u disho meesha ay uga saarto akhrajahu lbukhaariyu wa abuu daawuuda wazaada wa inahu yattaqi wuxuu isku ilaaliyaa bijanaaxihi alladii fiihi daa kaasi ayuu isku ilaaliyaa waaye oo uu isku difaaca dubaabka ibnu bataal wuxuu ihi sumiya dubaaban liannahu kulamaa dubba liistiqdaarihi aaba waxa dubaab loogu bixiyey lianna mar kastoo la eriyo waa shay had iyo jeer mustaqdar ah oo maaragtay waxa weeye la qurunsado la iska eriyo wuu soo noqonaya xarakadiisa aada u badan oo duba waa aaba weeye waa la eriyo wuu soo noqonaya waa la eryayaa haddana wuu soo noqonaya waay qaala wuxuu ihi wa can abi waaqidin ilayhiyi radia allaahu canhu waxaa saxaabigaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam maa qutica wixii laga jaro min albahiimati mayeedhaanka wixii laga jaro wa hiya iyada oo xayatu nool fa huwa isagu mayitun waa bakti weeye sidaasaa ku soo aroortay nusakha diyaa laba kuu roon yahay buluuqa laakiin fa huwa maytatun baa masaadirta uu sheekhu ka soo raray ku soo aroortay akhrajahu abuu daawuuda abuu daawuud baa wariyeye watirmidiyu wa xasanahu xasanna wuu ku xukumay wallafdu lahu lafdiguna tirmidi buu u sugnaaday waay xadiidkan xagga takhriijkiisa haddaynu ku horayno waxaa soo saaray ahlulcilmigaa sheekhu sheegay alimaamu tirmidiyuna wuu taxsiiniyey oo inuu xasan yahay buu tilmaamay alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey ahlulcilmi markaa ka hadlayna way jiraan marka alimaamu alalbaniyu xadiidka wuu saxiixiyey oo wuu quweeyey xadiidkuna markaa sheekhu uu soo gaabsaday waxay jirtay tatima ayuu lahaa ama qeyb ka horaysa ayuu lahaa oo wuxuu saxaabigaas yidhi qadima anabiyu sala allahu aleyh wasalam almadiinata wahum yajubuuna asnimata alibili wayaqtacuuna aliyaati alghanam rasuulku madiine ayuu yimi sala allahu calayhi wasalam iyaga oo dadka caado ay u tahay carabtii inay xooluhu iyagoo nool wax ka goostaan oo geela kuruska tusaale ahaan ay in ka goostaan data iska cunaan meeshina iska bogsato adrhigii barida laga goosto tusaale ahaan deeta baridii wax ka mid a marka laga wada goosto uu neefki dee iska bogsado marka neefkii wax ka mid a lagu intifaacay neefkiina ma dhiman oo meesha kama bixina wuu nooliyay haddana sooma caadadaasay lahaayeen markaasaa rasuulku sida yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan u tilmaamay neefkaasi isagoo nool wixii laga jaraa inuu markaa yahay meyta inuu yahay ha maytatun waa bakti weeye waxaana looga jeedaayo xaraamun kalmeytati laa yajuusu akluhu waxa weeye waa xaraam waxa weeye sida markaa meytada aan loo cuni karin inay xaaraanta u tahay buu xaaraan u yahay sidaasoo kale ayuu markaa xaaraan u yahay xadiidku markaa wuxuu inoo faa'iideynayaa masaladaa uu ku cad yahay oo ah wixii xayawaanka laga jaro isaga oo nool inuu bakti noqonaayo masaladaasuu inoo faa'iideynaya mar hadduu bakti noqdayna nijaas buu noqonayaa waana nijaas ahlulcilmiga badidooduna xadiidkan waxay ku keenaan kitaabu laطcima wasayd bay ku keenaane laakiin sheekhu waxa laga yaabaa halkan inuu ugu soo arooriyey lianna waxa weeye wixii xayawaankaa laga jaray nool waa bakti weeye baktiguna waa nijaas taa darteed inuu ugu soo arooriyey baa laga yaabaa waxaase laga soo reebayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen daabadda ama shayga marka horeba baktigiisu uu daahirka ahaa marka horeba baktigiisu muxuu daahir ahaa dee samagii ama kalluunkaynu soo maray iyo iyo jaraadkii oo kale haddii iyagoo nool wax laga goosto dee waa daahiroo waxa weeye dhib male hadhiba waxa weeye male waxaa kaloo laga soo reebayaa tusaale ahaan neefka baxsada ama ugaadha cararta ee si kale lagu qaban kari waayo ama lagu gaari kari waayo haddii tusaale ahaan wax lagu tuuro oo mar lug la jaro oo mar waxa weeye lug kale la jaro oo mar barida la jaro oo mar dhinac kale la jaro oo sidoo kolba meel loo sii jaraya deeta marka dambe saa lagu qabto waxyaabaha laga jaray la odhan maayo waxa weeye waa bakti la odhan maayo ee waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa weeye bakti maaha waa xalaal la cunayo wey waay waxaan iyadu markaa dhib lahayn neefka dhogortiisa oo kale iyadu dhibaato ma leh waayo dee dhogortu wax maaragtay qayb neefkii ka mid ahoo nafi ay ku jirta maaha dhogortii dee nafi kuma jirto soo maaha oo adiguba timahaaga haddaad sidaa isaga jarto dee inaga inaguba iska gurayna soo maaha waxba dee dhibana ku yeeli mayso sidaa awgeed baa xoolihii dhogortooda inta laga guro waxba dhib ma laha in lagu intifaaco ama la iibiyo ama waxyaabo kala duwan laga sameeyaa iyadoo dhib ma laha waxaa looga jeedaa waxyaabihii neefka ka mid ahaa ee naftu ay ku jirtay qayb ka mida in lasii jaro arrinka noocaasaa looga jira waxaynu baraarujinaynaa axaadiifta waxaynu ku soo maray kalluunka iyo ayaxa labada baktigoodu nijaas maaha waa daahir waxaa kaloo markaa baktigiisuu daahir yahay maa laa nafsa lahu saa'ila wixii dhiig socda aan lahayn sida duqsiga iyo waxyaabaha la midka waxaa kale oo afar lagaga dhigayaa oo baktigiisu ee uu daahir yahay qofka bani aadamka qofka bani aadamkaahi markuu nool yahay waa daahir xataa kaafirku sida saxiixa waa daahir weeye jidhkiisu markuu dhintana iyadana waxa weeye waa daahir sida saxiixa marka baktiga aadamiguna isaguna waa daahir afartaa baktiba waa daahir weeye wixii kale afartaa ka soo hadhay ee bakti waa nijaas weeyaan marka xadiidkana masaladaas ayuu tilmaamayaa ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala cilmiga sharciga inuu ina fahansiiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online